Waxaa hoos u dhac ballaaran laga dareemayaa qiimaha la iibiyo xoolaha nool suuqyada magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan taasi oo ay sababtay xoolaha la keeno suuqa oo batay. Neefka ariga ah ayaa maraya qiimo dhan konton ilaa afartan doolar halka markii hore la iibin jiray toddobaatan ilaa siddeetan doolar. Haddaba qaar ka mid ah ganacsatada xoolaha ee magaalada Beledweyne ayaa ka warbixiyay hoos u dhaca ku yimid qiimaha xoolaha iyo waxa sababay.
qiimo dhac aad u weyn ayaa laga dareemayaa suuqa sayladda magaalada beledweyne macnaha waxaa sababay xilli waxaa la galay xagaay la yidhaahdo oo macnaha qaboobadii aa dhacay howluhu maaragtay hoosu dhac weyn ayaa laga dareemayaa sayladda magaalada ariga jarka qaymihii la gadi jiray aad ayuu ugu hooseeyaa ariga jarka maalmo dhexdaas wuxuu ahay boqol iyo toban boqol iyo labaatan ayuu ahay hadda ariga jarka neefka ugu sarreeya waa siddeetan doolar gacanta ku xigto waa toddobaatan gacanta hooseydana waa lixdan saasaa la kala gadoohaya saylada magaalada beledweyne ariga dubaaxa haddaan kaaga warramo ariga la yidhaahdo ari muraadka la yidhaahdo waxaa la gadi hayaa awal oo ahaa jiray siddeetan toddobaatan hadda wuxuu mari hayaa konton ay u korayso ilaa afartan qiimaha ugu hooseeyana waa labaatan doolar qiimaha ku xigana waa soddon doolar wananka haddaan ka warramo wananka dhoofka ah beecoodu aad ayuu u hooseeyaa macnaha awal waxaa la gari jiray qiimo saro haddana waxay marayaan konton doolar wanka weyn wanka ku xiga afartan wanka ugu hooseeyana soddon urgada la yidhaahdo jaqiiqa ah oo yaryarka ah ayaga waa qiimo kore ayaa la gari jiray hadda wax ugu horeeyo afartan wax ku xigo soddon wax ugu hooseeyo labaatan iyo shan doolar
ka raadino nolol maalmeed ka raadino xoolaha markay xagaaga uu yimaado hoosu dhac weyn ayaa hoosu dhac weyn ayaa ku yimaada beecooda beecooda hoos ayuu tagaa xilliga oo guga xooluhu aaday maaragtay u yacni sarokacaan ariga caatada ah ariga caatada ah waa labaatan waa soddon labaatan iyo shan qiimahooda wasa haddana neef walba wuxuu ku xiran yahay siduu u cayilan yahay ayuu ku xiran yahay neef walba siduu u cayilan yahay markii hore xilligii ariga waxaa la gadi jiray siddeetan toddobaatan sagaashan ayaa la gadi jiray hadda laakiin xagaaga ariga dhulkuu yaallaa waa raciis